بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhugun sidayaal hamiin fayla meel kasta isin roogdan isi walba isin maqalka idaacadda hasiindeeraha ayaha ka dhowaada barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo bay dhabo maalin hamiin fayle dhugunsadayaal si kasta isin indheega haytan idaacadda maqalshay hasiin deeraha iyo dhammaantinba qodobada barnaamijka isin ka dheegi doontaan weliba ku mid aha shirka golaha wasiirada koonfur galbeed oo lan ku hadalay ammaanka caafimaadka iyo gargaarka iyo arrimo kale intaasay kureed kulanka maylan ku hadali barnaamijkaas inka hayna dhugunsadayaal wasiiru dowlaha madaxtooyada koonfur galbeed maxamuud maxamed khayre oo ku qaybgeli munaasabadda xilalka iyo ku shal wareegayeen wasiirada shal ee wasiirada howlaha guud iyo ganacsiga oo baydhabo ku dheedi barnaamijkaas inka hayna dhegaystayaal amisong oo bilowtay baaritaanka dil linjaysadi dad rayid oo walban galabsan oo ku dhiya goolweyn shabeellaha hoose iyo maalintii lamaad oo muqdisho ku dareera banaanbax iyo dhikahayan eelaheeladii lakugumaaday dhowaan gobolka shabeellaha hoose meel ku midde barnaamijkaas inkahayna dhugunsadayaal qiimaha qiimo kororya kokoy dhinaga iyo maciishadda magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose mayn sababa in qiimo koror kokoya maciishadda magaalada barnaamijkaas inkahayna dhugunsadayaal musharax daahir maxamuud geelle oo ammaan injeedaya dadaalka xukuumadda soona baaqandiri maamul goboleedyada soomaaliya barnaamijkaas inkahayna dhugunsadayaal ra'iisul wasaare rooble oo la kulmi jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan nairobi may ka wada hadleen safa jaaliyadda iyo ra'iisul wasaaraha barnaamijkaas inkahayna dhugunsadayaal shacabka muqdisho oo aragtiya ku dhiibidi walal ku filada karo doorashada golaha shacabka maadaama maamul goboleedyada qaar hadooradan sanataradan matala doono deegaanadiyo barnaamijka ka dheegi doontaan dhugunsadayaal guddiga xaqiijinta qoondada hanraabto hadhowaay doorashadii geegku kudhiidi magaalada dhuusmareeb hanraabto meegameega xubnoodii la kusii doorashadaas barnaamijka ka dheegi doontaan dhegaystayaal xilliyada iyo jaran doorashada dadka qaar weliba isticmaaleen hadallo xanaf leh diinta islaamka hadalladaasay diiddi maana ma bannaan saasayna weli baray sheekh cabdilaxaya oo ku midda culmaawudiinka soomaaliyeed qodobadaas iyo qodobadii kale hanii korriya barnaamijka ka dheegi doontaan nuur xaaji nuur aadan xaaji iyo barnaamijkii insan ahay doona anoe maxamed cali yuunisna barnaamijkaas inla dareer sii doona kolkoo kaleed iyo dabagalka dhegaystahalaa ka dhowaada hamiin fayla dhegaystayaal shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weli ballan ku hadlay ammaanka caafimaadka gargaarka iyo arrimo kale oo ku saabsan deegaanada shirka weliba shir guddoomiyahay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen welibana goobjoog hay dhammaan xubnaha golaha shirka weliba waa shir khamiisleh oo toddobaadkii bahalmar ku dhiyow xarunta madaxtooyada kulanka madiha dhammaaday kureed weliba warbaahinta la hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed ilyaas cali nuur
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيكو أو تاريخ دات تومي إلما بالسيدات لما دكون لباتي كود ما يبني قوم صومي شركي قولو وزير دا شركاس أو شركة دومياي مدحوينها دولة قولات كونفور قلبات مدانا عبد العزيز حسن محمد لفتقرين يا شركاس جيكو ميلين كو هذا لي دور قضب انكم مهم سناي قضبدا انكم مهم سناي ميبا كوميد هاي أرمو أمنيغا iyo maylerais wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha usiina saas oo kale mashaariicda koonfur galbeed laka fuliyay iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka diinta iyo awqaafta qodobadaas aan ka muhiimsanaa shirkilin ku hadalay geeka tan koowaad hoobaan xaqaadada qaybta amniga amniga deegaanada koonfur galbeed wasiirka amniga may baan sheegayay intii eed iyo eedan faylayay oo may leeraayus ciidamada dhammaantiyo heegan la geli qaarsho xataa banaanka ku howlgalahayaan sida ciidamada aan badan yihiin heegan la geliyey yanin sheegay isbuucyadanna inta magaalada baydhabo walsaas wiin la sheego geegan ku dhiina amnigana may leeraay isku kaashida hayaan ciidamada guud qeybasho shal gadisan iyo wasiirka nin sheegay marka taas may bahaytay ti amniga linku hadalaay may kaleedoo kasii daray wasiirka in dhammaantiyo ciidamada qaarsho sida iyo unbadanyinba deegaanada koonfur galbeed dhammaantiyo ku howlgalahayaan qaybta booliiska naqlishona amniga eed un sugahayaan iyo nin sheegay marka mas-uuliyaddaasna intii ata mas-uuliyad wadareed intii ata iyo nin sheegay wasiirka oo lankastaba mas-uuliyad ku saaranta amniga dowladda koonfur galbeed amniga may leedahay kaalinta koowaad yaa iskule tan lamaad shacabka iskule shacabka naftirsho intii dowladda iyo la shaqeeyaan iyo wasiirka amniga codsadii haddii shacabka iyo dowladdiina isla shaqeyna may leedahay dowladda shileediya amniga ma sugu korta marka saas daraaddiye may ballac kana nagay intii may leedahay wada shaqeyn dhex marta shacabka iyo may leedahay xukuumadda amnigaasna marka una dhan mas-uuliyadda iyana saaranta intii aad lankastaba kaalintiisu kuku eedanyay intiisu ku shaqeeyay amniga marka insha allah wasiirka maybah ka gabagabeeyay intii guud ahaan deegaanada koonfur galbeed khaasatan caasimada kumeel gaarka magaalada baydhabo intii may leedahay amnishe eedan faylay taas qodobka koowaad yahay qodobka lamaad may baa laku hadalay wasiirka arrimaha gudaha yamay nin sheegay usiina wasaaradda intii howl badan iyo wadda mashaariic badan iyo wadda oo linka talagalay laka fulyahay deegaanada koonfur galbeed shabeellada hoose iyo baay iyo bakool deegaanada dhan may leeraayus mashaariicdaas laka fulyahay khaasatan mashaariicda oo xasilinta intii oo sida marka oo kale iyo baraawe iyo kulli laku howlgeliyahayo may leeraayus ay ku socdaan meelo badan la dhisahay arrimo bulshada adeega bulshadana linka adeegahay suuq nagatoy may leeraayus nagatoy horumarin kaleed helal nagadeen mashaariic badan jididka nagadeen mashaariic badan intii deegaanada koonfur galbeed laka fulyahay iyo wasiirka arrimaha gudaha nin sheegi xataa may nin sheegay wasiirka arrimaha gudaha in tareenaro badan la sii hayo golaha deegaanada oo la dooraday naftashoba iyo xafiisyadii intii liin qalabeeyahay qaarsho xafiisyadii hadda liin dhisi liin qalabay iyo nin sheegay wasiirka arrimaha gudaha saas oo kale wasiirka arrimaha gudaha mayba xajeediyey ama codsaday may jirta dhulul badan oo dowladda iskula haytay laakiin dad haysadaan ama dad degan haddii oo lahaanbaahada dhululkaas intii may leeraayso isu ku codsadii khaasatan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen intii may leeraayso dhulkaas haddii dowladda mashaariic laan hela haddii suuq nagadaasa iyo haddii may leeraayso adeega bulshada nagadow intii may leeraayso dhulkaas haddii liinbaahada lankii markaas rooga ama lankii markaas degan intii isugu dhibaatliin dhibaateeyana qofkaas ama may leeraayso xoog nhayna intii madaxweynaha ballanqaaday lankaas dhulkuusu degan intii laku wareejiyo dhulkaleed la siiyo bedelshee la siiya dhulkaasna may leeraayso adeega bulshada laka suubi haddii isbitaal nagada lahayti haddii suuq nagada lahayti haddii oo may leeraayso nagada lahayti meel oo dhalinyarta xataa sportiska ka dheelayaan ama dowladda linka talagalay madaxweynahana may baa ballanqaaday intii mashruuc linka talagalay ama adeega bulshada ama serviceka linka suubiyow mashaariicdaas aan nagada korna oo may leeraayso dhul haddii liinbaahda madaxweynaha mas-uuliyaddaas dhammaantaas usa qaaday inta dhul la siyaw hay-addii markaas may dhisaas adeega bulshada ama suubiyaasa ama maalgeliyaasa gabagabadii may kaleedoo laku hadalay may leeraayso adeega caafimaadka wasaaradda caafimaadka yaa laku hadalay mashaariic badan yaa fuliyday wasaaradda caafimaadka shaqaalo badan yaa qoratay mashaariicdaas oo yaa fuliyiday deegaanada baay iyo boqol iyo shabeellada hoose ku fuliyiday wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka yaa akhbaar gaaban noo sii mashaariicdaas oo adeega bulshada linka talagalay wasaarado inka tala wasaaradda caafimaadka inka talagalay yana may leerahayso wasiirka iyo laku dhugun sidii warbixintii meel fayla marahayto guulo badan yoona ahoyeen may kaleo dardaaranka laka daray intii dadka koonfur galbeedka nool khaasatan soomaalida intii oo ku foo jignaadaan cudurkii yaa marlamaad haddana dunida aafeeyey ama dunida hakanagadi covid 19kii marka intii cudurkaas laku digtoonaada linka talagalay wacyigelinta linka talagalena inti lasii wada iyo wali linka talagalay lakuku horseeday sida talaalka oo kale intii la qaadada iyo golaha wasiirada lahka qaaday lankastana linka baaqa intii qaadada mayleerayo talaalkaas laka dhiirigeliyaw ama lakuku horseedo covid 19 michael adoo saas oo kale warbixin hajeediyayihiin laku dhugunsaday wasiirka diinta iyo awqaafta usiina intii mayleerays mashaariic badan iyo wadaan oo culimmada laka wacyigeliyaw culimmada iyo dowladda layska hiraw masaajidada iyo dowladda layska hiraw marka gabagabadii gunaanadkii madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo golaha wasiirada dhaqanka baaqi intii arrimo bulshada kulli laku wada shaqeeye mayleerays dowladnimada laku shaqeeye amniga laku wada shaqeeye iyo madaxweynahan usiina dardaarami wasiir kastana intii usamay leeraa shaqadiis gududo xafiiskiisna usa xaadira mar kasta iyo madaxweynaha ka gabagabaay eed iyada mahadsantiin shirkii golaha wasiirada intaas yaa ka dhammaay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
barnaamijkii dhegaystayaal dareertan wasiiru dowlaha madaxtooyada koonfur galbeed maxamuud maxamed khayre weliba ku qayb galay munaasabad xilalkii ogshal wareegayeen wasaaradaha shaleh ganacsiga iyo howlaha guud oo linshal wareejiye maxamuud iyo meelasay ku hadal uu soona farmin indiri xubna heelalka la wareegi inay una goobjoogka ahaana ama markhaati ka ahaana lamada wasiir oo xilkiiska wareejiyahay wasaaradda wasaaradda waliba koynay hata wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hashal wareeg sida wasaarad mas-uuliyaddii haddana waliba roognay wasaaraddii maleerahay howlaha guud iyo guryeynta marka runtii waliba ankama hadnagaana dadkaha ka qayb galay xafladda wasiirada wasiir ku-xigeenada agaasimayaasha gobolka degmada iyo marti sharafta kale goobjooganta ka ah marka waliba ka wareejiyey wasiirkii hore axmed mashruuc ayaa ka wareejiyay howlaha guud si usuuna aragday aan ka wareejiyey wasiirka cusub
hagaagka weli dhegaystayaal weliba si toosa in la dareertanaa barnaamijkii dabagalka ah wararka iyo waraysyada howlgalka howlgalka midowda africa ee soomaaliya amisom weliba ee sheegday intee bilaawo doonta baaritaan ku saabsan dhacdadii dhowaan laka dili toddoba qof oo shacabeh weliba falkaasay ku dhey deegaanka galweyn ee gobolka shabeellaha hoose dad shacabe iyo toogasho laka dili welibana falkaasay laka eeday ciidamada amisom dad kala dilay weliba ahaayna dad beeraley iyo dad shacabeh sidaasayna weliba xaqiijay ehlidio idaacadda amisom weliba sheegday in deegaanka golweyn iyo dagaalkala jarta xubno ku tirsan al-shabaab oo weerar ka qaaday kolonyo baabuur oo ciidamada amisom la hayti natiijada hakubata baaritaankaasay amisom weliba xaqiijiday intii habandhi ka doonta dad shacabe oo badan oo xanaagsan weliba banaanbax maalintii lamaad iyo kuwadana magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliya weli muku hadalna falkaasee amisom laka eedaya
haq daraa lagu dilay asoo gurigiis ku jiraa la dilay mayuuna sooma iga disha ana hadal badanna ma haayo anigoo naloo soo dhiibay abtigay madaxiisa oo bac ku jiro dadka soomaaliyeed ha kacaano amisom waxaa laga qabto jidadka ha loo istaago inta mataqaanaa arrintan wax laga qabanayo
haq daraa lagu dilay asoo gurigiis ku jiraa la dilay mayuuna sooma iga disha ana hadal badanna ma haayo oo gabalgabal laga dhigo cad bacaw ku wada
gurigiisaa nagala baxay aruur ma ku tegin aruur muta waa laqmamay aruur ma ku tegin aruur ma ka tegin lam lama lug leena ka helay lama lug gurigiisaa laga soo bixiyey gurigiisaa laga soo bixiyey asoo jiifa gurigiis laga soo bixiyey labaatan jir oo ahay anigoo naloo soo dhiibay abtigay madaxiisa oo dileen guryahooda inay uga tageen weliba dadkii weliba wax la fiirsan kara maa loo horaa dadkana looga soo shoob mideeda kale anaga dadaa boqol mitir laga soo jiiday inta la dilay guryahooda laga soo jiiday waxaan dul qaadan karna maaha waxaan dhegaysan karnana maaha dowladdana wax jawaaba nama siin hadda istaalka waxaana lagu hayaa meydkiina baxsada dadkaan meelaa geysanaysiin geysta mideeda kale dowladda hadday jawaabna sii weyso ilaa ay berri ee cadaalad ayna sii weyso ilaa berri sagaal saac cadaalad aan ka heli weyno tilaabada tilaabada ugu habboon aan qaadi lahayn haddaan sida- haddaan haddana soomaaliyeed anigoo naloo soo dhiibay abtiga madaxiisa oo bac ku jiro
wiil aniga hadda aan korsaalahay markaa lagu maayo wiilka aniga hadda jibaalaa u soo falay jibaalaa u soo falay shabeelada soo dhaqana boosaa u soo gooyey ma aragtaa marka waxay i tarrahay wiilkii labaatan i tarkahay in lagu maado lagu racali baan ku yihin racali baan ku yihin racali baan ku yihin maxaa jiro waa soo dhufaaday yaabtu hadda inay gubto ay ku joojoogsata faranjeer ayay ku jiraan hilbihii oo saddex loor aan ku soo shubnay oo miino lagu qarxiyey madax iyo calool iyo lug iyo gacan ah isbitaalkana hadda culayska ma qaadi karnaana laga qaado uu leeyahay annaguna uma soconno inaan duugno inta mataqaannaa ee laga helaayo cadaalad ama mataqaannaa ba aan ka helayna xaquuqdii mataqaan ee ee dadkii dhammaaday waxaa suurtagala inaan laamiga soobe ama nambar afar aan god ka qodnoon ku aasno haddii sidaan ay sii ahaato annagu meel kaloon geyna ma naqaanno dawladdu waxa ka qabato ha ka hadasho waxa naga tidhaahdo hana qanciso nimanka dilay dadka amisoon oo dhan maahan nimankii dembiga geysta ha la soo qabto ha la xero waxa naloo qabto
barnaamijkii dhegaystayaal weliisa toose aan la dareertan qiimo koror iyo kakooy dhinaga iyo maciishada qutul daruuriga magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose dadkiiyo ka obaadahaya in canshuur koror kakooy qiimogaas dhinaga iyo magaalada muqdisho saa islamadana wadooyinka magaalada galow burbur xoogle ka muuqda
magacayga waa cali maxamed axmed jibriil oo ku magac dhir alqutiw ganacsatada markaan kamid ahay gaar ahaan xaafadda horseed Een, maciishada horta waayahan xoogo isbedelaa jiro een, maciishad koray jirtaa sida hore maha badeecadaha waxyaaba badan isbedelaa jiro een, waxaan ku asteyn karna ilaa hadda ma sheegi karno Een, xagga dowladda le ahaa iyo xagga dhoofinta oo ganacsatada waxay tahay mogna laakiin maciishada aad iyo aad bay u kacsantahay Een, anag haddaan nahay gaca- ganacsato een, sawaalka horta waxaan u samayn karno wixii aan soo qaadna inaan wixaan kusoo qaadno inaan siino culeyska ugu badan ayagaa dareemayo Een, maanta sheegan haddii laba kun lagu zaa'ido anagana waa ku zaa'idinaynaa dhibka mar walba waxaa s- s- kor ka taabanaa dadka saboolka eh ma dhihi kara anaga waxaan u bedeli karnaa maxaa yeelay because eh, anaga waxaan soo qaadno wuu qasbannahay wixii inaan lacagihii aan kusoo qaadno inaan anaga ku darno wuu qasbannahay Een, canshuurta een, wax bedel ma la sameyn maamulka wax ma sameyn wax kororin oo canshuurta uu sameeyey ma jirto lacagta uu qaajiro uu qaadaa Ee, maadaama maciishada ay korortay canshuurta wax lagu zaa'iday ma jirto haddaan dhihi lahayna macaansh- maci- maciishada canshuurta la kordhiyay saa darteed aan u kordhinay ma ahan hadda waataan hore kaaga kuu sheegay Een, lacagihii shan lagula keeni jiray ee, wax zaa'id ma jiraan horta wax isbedel ma jiro Een, saa darteed ma dhihi karno wadooyinka inkastoo wadooyinka ay buurisan yihiin waxaan jeclahay wadooyinka in noola sameeyo waa fiicnaan lahayd laakiin maciishada xagga degada ah waxyaaba ka jiraan ee xagga dowladda sare waay maahan ma ahan ee xagga degmada ee wax ku salaysan maaha xagga canshuuraadka mashiikil xagga dowladda waay ma ahan ee xaggeena maaha wallaahi marka aa weydsid waxaa lagu leeyahay ee dowladdii doorashadaas u sabableh kuwa wuxuu ku dhahaa ee ganacsadii ee turkiya wax soo dejintii kontenaaradkii lacag lagu daray shalay waxaa lagu keeni jiray afar kun hal sideed kun aa lagu daray qof waxbaas aanayna ilaa hadda war ribood saxan ma jiro doorashada ganacsi waxaa isku keenay ee, door- dadkii doorasha loo daray lagu dhahaa Ee, ganacsi saa darteeda nin walba wadanka wuxuu ka cabsanaa in khalalaas u dhaco wixii la keeni jira ma la keenayo wax yaraa jirto nin walba wax yara iskeensana wixii intay kasii baxayaan lacagii dhabalaysa taagan yihiin wixii hadaa wax zaada wadanka la keeni jira hadda wixii waa la sii yareeyey nin walba xas ku taa darteeda xoogoo loo aaneeyey horta waxaa ugu sareysa dowladda federaalka ee soomaaliya madaxweyne uu yahay cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo een, ka maamul goboleed ahaan ee, koonfur galbeed een, lafta gareen tan hoose degmada markaan usoo saa- usoo dhaadhaco cabdulaahi cabdulaahi axmed waafog waxaan ka codsan lahayn in si walba ay ahaato Een, magaalo waa magaalo marko magaalo weyn oo qadiimi ah ammaan dartiisa iyo burbur wax dhan waa isku wada darsiinad burbur ha ahaado ammaan ha ahaado Een, ilaa hadda wax samaysana jirin wadadii siday u burbursan tahay maana burbursan tahay amni daran waa jirtaa labadu waa wada kulmeen degmada taa dhibay u tahay ma degmadii oo magaalmada caasim oo degmo gobolka shabeelle hoose marka ayadoo tahay wadda ma lahan waxaan jecelnahay waxaan ugu baadinaynaa dowladda federaalka iyo maamul gobolkaba in waddadaas si dhaqsir badan ay ku furaano wixii caqabad hortaanay inay ka shaqeeyaan
barnaamijkii weliila dareertan dhegaystayaal musharax daahir maxamuud geelle oo ka mid a musharaxiinta xiligon inteegan ee hogaanka soomaaliyan tartaman weliba uu seshaay in midowda musharaxiinta iyo ka jaran halgan doorasho oo in soomaaliya kudhida doorasho xore oo xalaale musharax oo safaran musharaxun oo safar saf- safar oon ka muuqanayo wadanka banaanka iyo muqdishireetanka nagadi walibana ku hadalay doorashooyinka wadanka iyo bilowga doorashooyinka aqalka sare oo ku bilowday deegaan doorashooyinkii iyo xaqan lahaayeen maamul goboleedyada weliba markaas farmeen indiray maamulada iyo xukuumadda oo dadaalkii wadda anka baaqintisii lama jibaarta
waxaan rabaa dhowr arrimood oo qadiyadaha hadda taagan inaan ka hadlo dabcan muddada aan maqnayn ee dadka soomaalida kalama maqnayn labeentiisa iyo taageerayaasha xisbiga iyo kambeynka ayaan meelaha ku wada xiriirayna amaan isu imaanaynay Eh, maanta waxaan rabaa dhowr arrimood oo soo cusboonaa saad ogsoon tihiin annaga midowga murashaxiinta markaan nahay walow hadda aan ku qabanayno sifada aan ku qabanayno ay tahay kambaynkeenna iyo murashaxnimo aan ku qabanayo wixii aan isu bahaysanay waxay ahayd dalkan in laga helo doorashooyin xor ah xalaal ah waqtigooda ku dhaco halgankaas ayaan ku jirnay Eh, runtii waxaan ku faraxsannahay inay howlihii uun si u dhaqaaqeen gaar ahaan aqalkii sare doorashooyinkiisa inay bilaabatay dib u dhac waa jiray daah waa jiray laakiin haddana waxaan rabaa bulshada soomaalida inaan la wadaago arrin u muuqan karo inuusan kambaynkeenna dan u ahayn amba mararka qaarkood dad eh, uu rabi lahaa inay eh, maaragtay ay aragti kale ka qaataan eh, maaragtay ay dhibsadaan haddana waxaan rabaa inaan intaan ka fiiriyo aan u hadlo sida ummadda soomaaliyeed danta u ah kaliya aan ahayn kuwa hadda joogo siyaasadda ku jira amba generationkan laakiin mustaqbalka xataa dadka soomaaliyeed waxaa dan u noqonaya iyo waxa annaga danta noo ah maanta marka la isbarbar dhigo waxaan dooranaynaa waxa ubadkeenna iyo facyaasha soo socda danta u ah doorashooyinka amba xulitaanka eh, do- hadda sida ay ku bilowdeen eh, aqalka sare runtii waa arrin aad iyo aad eh, wax looga xumaada ah Eh, waa arrin dhibaato u keeni karo maamul goboleeda nafsadooda waa arrin eh, bulshada soomaalida aaminaadda ay aaminaysa nidaamka isdoorashada iyo doorashooyinka xor iyo xalaal inay noqdaan dhibaato u keeni karo arrinkaas wuxuu ahaa waxay ahayd arrin inuu dhacaanay ahayn ma haysana annaga mudanayaasha hadda soo baxay waayo qofka haddii nidaam inta la dejiyo lagu qasbo la yidhaahdo amba hanaankaanaad maraysa amba meesha soo geli maysa waxaa laga yaabaa qofku inuu isku dayo shuruuddaas inuu buuxiyo mid xoolaha ha noqoto mid ka- si kale ha noqoto laakiin shuruuddaa iyo nidaamka cidda dejisay ayaa eedda lahaanaysa waxaan rabaa dadka soomaalida meel kasta joogaa inaan xasuusiyo doorashooyinkan doorashooyin baa ka horreeyay runtii doorashooyin waxay ahayn aad iyo aad looga cawday cadaalad darradooda looga cawday wixii ka dhashay waxay ahaayeen in maamuladii doorashooyinka sidaas ay ka noqoto dhib badan uu soo gaaro oo duufaan siyaasadeed ay ku timaado oo ay burburiso oo xataa dadka qabtay maanta intooda badneed ay bannaanka ka taagan yihiin maxaanku idhaahdaa eh, xa- xilalka siyaasadeed iyo bosishinka siyaasadeed ay joogeen qofka soomaaliga in laga adkaada wuu ogolaan karayaa laakiin cadaalad darrada eh, ka qaadan maayo eh, waan waan ka qaadan maayo waa uu kugu maqan yahay eh, da xaqiisina waa uu raadsanayaa sidaas daraaddeed ayaan waxaan isleeyahay hannaanka kala adkaashada ah ismuuqininta ah ee lagu sameeyey arrinkaas inuu noqonayo mid dhibaato badan u keeni kara bulshada soomaalida aaminaadda dimuqraadiyadda aaminaadda dowladnimada isla socodka dhibaato u keeni kara waxaan rabaa dadka soomaalida inaan xasuusiyo Eh, markii carta la isku tagay iyo wixii ka dambeeyey kaalin mugle oo macno la ayaa siyaasadda waxaa laga siiyey amba soo xulidda mudanayaasha baarlamaanka iyo waxyaabaha la halmaala dadkii dhaqanka ahaa gaar ahaan duubabka duubabkuna waxay ahaayeen taariikhda soomaalida markii dib loo raaco dad aan talada goyn laakiin guddoomiyo iyadoo loo diidanaa dhaqanku markuu wax maamulayo in iyaga la xaagto oo dadka kale oo ka hooseeya ay iyagu dadkaasi wixii wax soo dhammaynaya ay noqdaan iyaguna ay guddoomiyaan waxaa loo dhiibaa meesha ugu sarraysa taas marka waxaa- waxay dhashay eh, hadalka arrinka aan annaga dhan ka wada dhergsannaha oo ah dhaqan isdhinac yaacayo eh, dad la isku oo duubab la isku garab duubo eh, sicir barara ku yimi la yidhaahdo dhaqankii amba du- duubabka ku yimaado arrimahaas waxay dhaawaceen runtii shaqadii asaasiga ah ee boqolaalka sano ama kumanaanka sano loo qaban jiray bulshada soomaalida ayaa gelitaankooda siyaasadda ay dhaawacday maamul goboleedyada iyagana waxaan ka baqayaa Eh, in sidaasoo kale ay noqoto markay caddaato ciddii markaasi eh, nasiibka u hesho amba abaabulka ha ku hesho amba si kale ha ku heshee inay maamul goboleed ay madax ka noqoto hadday awood u yeelato baarlamaanka dhexe waxa soo gelaya oo loogu talagalay dadka soo gelaya inay beele matalaan aysan maamul goboleed matalin aysan eh, degaan matalin ay abtir matalaan four point five inta wax lagu qaybsanayo marka ay caddaato awooddaas inay ka wareejinayaan dadka dhaliyada ah dhali ahaanta u lahaa waxaa imaanaysa iyagana in lagu soo jeeso duufaanadaas baan uga baqaynaa waxaan rabnaa in arrinkaasi eh, aqalka sare dhaawiciisi waaba waaba jiryaaya aqalka hoose aan loo gudbin dadaalaan maamul goboleedyada dadka soomaalida way wada dhasheen way isfahmayaan maanta midkaad xafiiska ku ciishid asaguna gabar gaaban oo kuugu fadhiyaa bulshadana sii kale aamin bax bay ka qaadaysaa marka walaalahayga maamul goboleedyada ah waxa aan leeyahay cadaalad sameeya annagu xildhibaan aan la safanahay iyo midaan ka safanahay iyo midaan u safanahay ma jira aan ka ahayn midka garka ule garta u leh oo heli kara dadkiisa kalsoonidooda in kalsoonidaas la siiyo taas haddaan halkaas uga baxo qodobka kale oo raba inaan wax ka idhahdo waxaa waaye baryahan eh, waxaan ugu soo noqnoqonayay oo eh, la rabaa in la qabto eh, maamu- eh, somalilan mudanayaashii ka imaanaya labada aqal runtii eh, qayb waxay ka ahaayeen dadaalka weynaa ee aan ku jirnay eh, ka midoo murashax ahaan eh, in dalkaani doorashooyin xor iyo xalaal ay ka dhacdo dadka xaqa u leh inay wax doortaan dadka inay doortaan ay xaq u leeyihin ay soo doortaan runtii dhib badan aan galnay eh, waxay noo kalefto naf baa nooga baxday waqti baa nooga baxay eedo badan af xumo xayiraad handadaad meel fiican bay soo gaartay Eh, dadaallo badan oo la isla sameynaya waa ay jireen Eh, labada qaybood waa wada hadal baan la yeelanay aniga idinla hadlaya xiriir baan la sameeyey waxa lagu howlan yahay waxa ay tahay in iyaga la iswaafajiyo oo ay heshiiyaan Eh, dawa- dadaalka qaarna dowladdaa samaysay ama xukuumaddaa samaysay qaarna annaga xubno annaga midooda murashaxiinta kamid ayaa sameynaya oo loo idmay oo midooda murashaxiinta u diray Eh, meel fiican ayay maraysaa culayska waa uu jiraa ma rabno meelaha eh, mararka qaarkood eh, arrinka asagoon bisaan inaan meediyaha inta la wadaago lagu sii kala durgo taas iyaduna waa meeshaas Eh, qodobka eh, saddexaad oo aan rabay inaan bulshada soomaaliya la warxay, labada warqadood ee kala dambeysay eh, midna madaxweynaha muddaha faraha badan ee madaxweynta ay lahaanaysa madaxweynaha intii muddaxileedkiisi jiray baan waxaan nidhi warqad soo saar aad ku joojinaysid dhaqdhaqaaq mugle oo macno leh oo la samaynayo dalka laga samaynayo dhanka kale xukuumadda eh, shaqooyinka hadda doorashooyinka iyo amniga iyo waxyaabaha la halmaalo waa loo xil saaray laakiin laba arrimood unbay xusuusnaanaysaa waa inay ogaato in wax kastay tallaabo kastay qaadayso dastuurka ugu xayndaaban yahay oo xuquuquusan sidan aan loo heli karin midda labaadna waxay tahay inay tahay xukuumad eh, xilgaarsiin ah labada arrimood haddii laga duulo waxay keenaysaa heshiisyada ay geli karto iyo kuwa aanay geli karin inay u kala cadaadaan bulshada soomaalida meel kastay joogto waxaan u rajaynaynaa guul waxaan u rajaynaynaa in doorashooyinka inta ka qalloocatay inay qurxanaadaan inta ka dambeyso eh, in bulshada soomaalidu hanaan ay isku aaminto ay u gudubto maamul goboleedyada madaxda maamul goboleedyada waxaan ka codsanaynaa maantay way la siman tahay taladu waxbay toosin karaan maalinka kula- ay kula siman tahay haddii aadan toosin aad qalloocisid maalinka xiga waa maalin aysan kula sinayn qaabdaradeeda iyo xanuunkeedana adigana meel buu kugu sugaya Eh, maalinkaas hadaa toosina waa abaal kuu yaallo iyo ajir kuu yaallo iyo qadarin iyo qiimeyn bulshada soomaalidu ay ku siin doonto Eh, arrinkaas somalilan sidaa baan ugu jirnaa
barnaamijka dhegeystayaal weliila dareertan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble oo booqasho rooga dalka Nairo- magaalada Na- nairobi ee dalka kenya weliba booqasho kasadaya safaaradda soomaaliya ee magaaladaas meel si uu kula kulmay qaar kumada jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi weliba kala dardaaramay ixtiraamka iyo wada noolaanshaha lamaada dowladood iyo inti dalkaasi inka shaqaysidan sidii soomaaliya oo kale
keliya waxaan rabaa inaan isxasuusinno oo aan is- kula dardaaranno waxaan joognaa waddanka dariskeenna ahaa ee kenya oo si wanaagsan idiin soo dhoweeyey oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee geeska afrika ixtiraam ayaa laydinku leeyahay dalkan u ilaaliya sida dalkiinnoo kale uga shaqaysa sida dalkiinnoo kale laakiin aniga waxaan jeclahay inaad ii soo ducaysaan oo dalka aan doorasho xor iyo xalaala geliyo taas ayaa dhammaanteen muhiim noo ah inaan wada aragno dalkeennoo xasilon saa u jeedaan safaaraddan aniga horaan u imid iyadoo burbursan oo jajaban laba sano saddex sano ka hor saddex sano ka hor saan qiyaasa ayaan imid ma malaysan kartid foolxumada iyo aragxumada ay lahayd waagaas laakiin maanta alxamdulilaah dad mas-uuliyiin ah oo wax weyn ka qabtay dhulkan weynna ee dowladda soomaaliyeed asaliyan ee iyada leedahay sida uu sheegayna la dhacay kadibna dib loo soo celiyey maanta gacanteenna ayay ku jirtaa alxamdulilaah ilaahay inuu- inuuna tuso nimcadeenna haddaan annaga dadaalin oo annaga aan walaalo aan wada noqonno garbaha aan saarno waxayna lama dhacayo marka aan u soo jeedsanno waxa aan leenahay si aan loo dhicin haddii kale balaayo balaayaa dhacayso hadhowna gadaalaan ka qaylinayna waad ogtiin waxa ilaa hadda dhibkana haysto marka dib iguma noqonaye insha allah safaaraddan mas-uul ayay idinka tahay dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalkan kenya waa inaad ku tashataan waa inaad garab istaagtaan iyadana iyo annaga dowlad soomaali ahaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan ilaalinno xuquuqdiinna amnigiinna iyo dhaqaalihiinnaba mas-uuliyaddaa naga saaran oo ay ugu horrayso safaaradda hadday ka culusaatana ay annaga noo soo gudbinayso saan wax uga qabanno saa darteed wada shaqayn waa muhiim kalsooni waa muhiim ilaashta safaaraddiina iyo dalkiinna waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
weliba barnaamijkii ayaala dareertaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo weliba ku aragti dhiibidana doorashada aqalkas doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo la filahaya in maalmaha dareeral kuqabada deegaan doorashooyinsho maadaama xubnihii aqalka sare baarlamaanka tumi koowaad maamul goboleeda qaar iyo qobadan
doorasho si fiican u socotaa Ee, taasna hadda guddiyaha loo sameeyo guddiyadaas ayaa u taallaa laakiin ana ma ka filaya inay waxay isdabamar dhaci doonaan malaha Ruuxa shacabka sida hadda ay ku socoto oo ra-iisul wasaaraha oo hormuud ku yahay ee, hadday ku socoto hadda kolley wax wanaag ka filayan wax xumaan kama filayan hadda xumaan hadda miidiya baaqa macnaha waddanka in qof walba soomaaliba eh, ama muxu- muxu- eh, xukuumadda ha ka tirsanaado ama shacab ha ahaado ama ganacsi ha ahaado inuu qof walba oo doorashadaas soomaali sidii ku dhici lahayd oo garab ka qaato maxaa yeele dowlad keliya wax ma qaban karto hadas shacab haysan aqalka sare ee si wanaagsan een, ayay hadda u biloomeen waana socotaa markaasi doorashada maamulada dhammaanna way ka socdaan balse waxaa jira een, kuraasta boob oo qaar la boobayo een, islamarkaana een, soomaalida een, wax waxay u tahay markaasi een, si caadiya u dhaca Een, marka hadda siday ku socoto een, waa dareemi karnaa in kuraasta qaar markaasi la boobo een, islamarkaana een, dad markaasi tayo leh oo dalka wax u qaban kara ay markaasi ay dib u dhac lagu sameeyo islamarkaana dad kale oo waxba garanayn een, lacagna wata een, markaas inay odayaasha iyo markaasi maamulada ay markaas dadka madaxda oo ah ay markaasi la sheergareeyaan taasina waxayna tusaysaa ee, dalkeenna soomaaliya inuu dibudhac u tahay Een, marka waxaan isleeyahay haddii ay tan boob uu ku dhammaado aqalka sare waxaan isleeyahay een, golaha shacabka ama baarlamaanka markaasi een, golaha hoose ayaa ka sii darnaanaysa Een, waxaan isdhihi karaa marka maadaama een, soomaaliya ay ku jirto ee, marxalado ee, kala duwan een, waxaan ugu baaqayaa madaxda soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan danta guud een, islamarkaana dalka markaasi dalka ee, laga dhigo mid hormarsan doorashada qaabka loo qabtay aqalka sare runtii wax weyn ayaa ka qaldan wax muddo weliba haddii aan ka hadlo eh, qaybta galmudug wax mudda iyo maamulada kaleba in loo maareeyey eh, qaab eh, aan wanaagsanayn islamarkaana fil soomaaliya ay doonaysa inay soo saarto dad ayaa garabkeeda ah kuraastan ay u xirto dad ay markaasi ay wadato waxaa moodaa waddada tan ay martay eh, golaha aqalka sare lagu maareeyey mid lamida inay mari doonto nimanka golaha shacabka hadhow waxaa soo dooran doono bulshada raayidka odayaalkii dhaqanka wax saxiixay erge kala duwano oo aqoon-yahan iyo dad rag iyo dumar isugu jiro ka imaanayo dadkaasu marka dadka masiirka ummadda ka talina xaggay u badan yihiin dadkaanu waxay u badan yihiin danley siyaasiin danley iyo siyaasiin iyo mid isagaba wax rabo kursi rabo iyo mid kursiga mid kale la rabo ama midkaan la rabo aday hadduu kala rabana mid kale u diidan yahay marka annaga hadda odayaalka dhaqanka waxaan isleenahay midda golaha shacabka ayaa wanaag iyo nidaam iyo sharaf ku imaan doontaa midaan neba nasiibkiisa dhaqaalihiisa xildhibaanada sidii loo kala kasbado sidaasay ku aadan tahay
barnaamijkii weli dhegaystayaal la dareertan xiliyada ololaha doorashooyinka waddanka weliba la isdhaafsaday xadalo xanaf leh xitaa dadka qaar weliba markaas ingefaayana qofkaas nasab shay ama walo usaya shakhsiyaadka walaasamee weliba in iska jirana siyaasiyiin xanaagsan siyaasiyiin xildoonge iyo shakhsiyaad beesalaasi xiliyada iyo jaran doorashooyinka dadka soomaaliyeed weliba lanku baahanya intii unku tamna akhlaaqdiyo fayla iyo walaaltinimada ka dheehan saasayna weli beeray sheekh cabdilxayi oo kumida culimmada soomaaliyeed iyo arrintaasay ku hadali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، الدين النصيحة آه، حديث كاس إنه كعمل فرق إن الدين تو إنه تهي نصيحة يوحيس الشيطان آه، xilliyo waxaa jirta dadku ay dhici karto inay aada isugu kulaadaan gaar ahaan xilliyada ay jiraan arrimo maamul iyo markii laisku laisku khilaafo ama laisku qabto eh, ama waxyaabo ku saabsan eh, doorasho iyo wax la mid ah Eh, halkaas markay joogto eh, in dadka yani ayna ka tegin eh, akhlaaqda eh, inayna ka tegin eh, walaaltinimada eh, inay joojiyaan isnacaybka ayaa aad iyo aad muhiim u ah Eh, qisooyin haddaan soo qaadano eh, nabiga sal allahu alay w sallam xilligiisii Eh, markii eh, beder dagaalkii uu dhacay eh, kadib eh, khaniimadii iyo arrimo ku saabsan ayaa dadka xoogaa aragti lagu kala duwanaaday dhallinyaradii iyo dadkii eh, waaweynaa dhallinyaradu ay u arkayeen hawsha inta badan in ayagu qabteen Eh, odayaasha marka inay sahmi ahaan habka loo qaybinayo khaniimada inay qayb yacni eh, ka badan ay qaataan ilahay wuxuu soo dejiyey yasaluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilaahi walrasuul fattaquu llaha waaslixuu daata baynikum waxay ku weydiinayaan xukunka khaniimada iyo sida loo qaybinayo waxaad ku tidhahdaa xukunkaas ilaahay rasuulkiisa ayaa iska leh saas daraaddeed qofku wax asaga uuna lahayn inuu yani isku dhiba ma aha marka wixii ku saabsan see laga yeelayaa ilaahay rasuulkiisa ayaa iska leh loo daayo laakiin idinka waxaa laydinka raba waxay tahay oo idinla siman eh, fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay ka cabsada oo heshiiya oo yani khilaafka daaya sidaas waxaa la mid ah xukunka iyo maamulka iyo wixii ku saabsan horta ilaahay baa xukunka bixiya قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ما دام saas ay tahay inayna sabab u noqonin dad ehel ah qaraabo ah in ay isugu xumaadaan oo isku nacaan ee waxyaabo la xiriira xukunka iyo arrimihiisa ee in yani aan la iscaayin in aan la isku xadgudbin inaan wax la iska sheegin ayay tahay sida fiican mar walbana qofku wuxuu ilaahay u qoro buu helayaa wax ilaahay uusan u qorin cid helaysa ma jirto allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta maa yaftax illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdih marka iimaankaas iyo qofku inuu rumaysto wax yani adduunkan inta aynu joogno qof walba wixii ama uu cuni lahaa ama meeshuu istaagi lahaa ilaahay ayaa u qadaray nabiguna wuxuu yidhi sal allahu caley wasalam naf dhimanaysa ma jirto ilaa ay ka dhammaysato risqiga ilaahay uu u qoray ee ilaahay ka cabsada oo dalabka ama raadinta wanaajiya marka ra- wa- wanaajinta waxaa ka mid ah qaraabada gaar ahaan dadka ay wax ka dhexeeyaan oo haddana ehel iyo qaraabo sii ah inay isgooyaan oo isnacaan aad ayay u foolxun tahay Ee, lacnad ayaa ayaa ka imaata oo ilaahay uu yidhi kuwa oo yani faalcasaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqadcuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum waacmaa absaarahum marka inay noq- inaan saas intii la isu gooyo lacnadaas inu qofka inu ku dhicin ayaa aad iyo aad muhiim u ah ee ay noqoto eh, si tasaamux iyo walaaltinimo ay ku jirto haddii wax la isku qabto wixii la isku qabtayna in lagu kala baxo si wanaagsan oo cadaalad ay ku jirto ayna keenin inay dadkii ku kala go'aan oo ay isku nacaan oo mararka qaarkood xataa isku dilaan waxaasoo dhan ogaada waa un wax adduunyo ku saabsane qofka wax ka raaci oo aakhara oo arrintaas iyada uga gudbi ma jirto wax la joogina maaha adduunyadii oo waa loo jeedaa in yani dad horena ay tageen kuwan hadda ay tegayaan kuwo kalena ay tegi doonaan mar hadday saas ay tahay ilahayna yidhi wamaa uutiitu min shayin famataacu lxayaati dunya wa ziinatuha wixii la idin siiyo wuxuuba dooni ha aadee ma dhaafsiisno inuu yahay adduunyadan yar ee dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda marka xaqiiqadii iyo meesha ugu dambaysa ee muhiimada ah inaan la iloobin oo mar walba qofku ay hortiisa ay taallo berri ilahay hortiisa maxaad la tegi doontaa hilmaankan iyo kaflada lagu jiro ee qofka maanta hortiisa waxa taagan iyo qof uu iska fiirinayo iyo qof uu necab yahay iyo qof uu jecel yahay xaqdarra inuu yani u galo hadhow qofka xisaabta waxba ugama taraya- ugama taraayaan ilahi wuxuu yidhi wakulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda qof walba isagoo keligiisa ayuu imaan doonaa marka qof kasta keligiis markaas uu noqonayo waxa uu ilaahay hortiisa la tegaayo taas ha wanaajiyo sababna aysan u noqonin inay xaggaas ka xumaato asagoo adduunye ayaan hagaajisanayo leh qofkii aakhare ay ka xumaato khasaaro u dhiman ma jirto adduunye wax kastoo aad ku hesho waa mid laga tegaayo oo dhammaanaysa marka waxaan ugu baaqayn ummadda soomaaliyeed meelaha kala duwan ay joogaan inay walaaltinimada ilaaliyaan inay eh, nasiixada qaataan inayna hilmaan ay aakhare hilmaansan yihiin inayna isugu xadgudbin jacaylka adduunya ay jecel yihiinna inayna u xadgudbin walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin ha xadgudbina ilaahay xadgudubka ma jecle xadgudubkana nooc kasta ayuu noqon karaa waxaa la rabaa qofka inuu shacaarkiisu u noqdo laa tadlimuuna walaa tudlamuun idinkana laydulmaayo idinkuna waxa dulminina saasaa qof walba uu xaqiisa inuu helo nabad iyo walaaltinima laguda joogo ayay adduunyadu sharaf iyo qiimo ku leedahay haddii laakiin carqalada iyo dhibaatooyin ay dhacaan qofkii wax qaatayna wax weyn muuna qaadanin kii kalena wax weyn muusan dhaafin waxoo dhan waa wax iska adduunyo un ku siman marka ha lays cafiyo ha lays saamaxo walaaltinimadana ha la ilaaliyo waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
barnaamijkii dhegaystayaal weli isi toose angla dareertaan maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed weliba la kuwareejay xero ciidan oo laka tababaro ciidamada ku sugan deegaankaas weliba marka hore meelu ka hadlay taliyaha ciidamada deegaanka taliyaha ciidamada degmadaas iyo guddoomiyaha degmada inka dambeyn weliba goobtu ka hadlay guddoomiyaha guud ee gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur cd
gaar ahaan ururka lixdan afraad annagoo ah waxaan halkan ku wareejinaynaa wartooraha gobolka gudoomiyaha degmada xera uu lagu tababarayo ciidanka daraawiishta koonfur galbeed gudoomiye kusoo dhawow amarkii nala siiyey iyo midkii adugu aad adiila humaad na siiday intaba waxaan kugu wareejinay xeradii lagu tababari lahaa ciidanka daraawiishta xoogga dalka ee baalka koonfurta galbeed xerada waxaa la yidhaha warsan ma waa macnaha waa laga bedelay warsana la yidhaha xerada marka insha allah haddii la idmo waxa waye waxaan inuu soo dhaweynaynaa inaan xeradii aad nagala wareegtaan sida ay nala soo amray gontor abdiqaadir c d iyo wafdigiisa waxooyinka amniga iyo maaliyadda iyo abaanduulka iyo taliyayaashii danab maanta sida oo hadda u sheegay abaanduulka xaradan ujeedaan waa xarada oo warsan anaga ka maamul ahaan dhul ahaan waa la wareegnay wixii qorshaan insha allah gudoomiye gontora aan kala tashan doonaa hadduu la idmo ciidanka taageeraya kuwa ka howlgal maamulkii degmada wallaweyn iyo wafdigii oona hogaaminayo gobolka in maanta taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowa yuusuf raage uu nagu wareejiyey xeradan oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidanka daraawiishta koonfur galbeed gaar ahaan kuwa degmada wallaweyn qaybta degmada wallaweyn xeradanoo la dhihi jiray wasma xume oo hadda loo bixiyey warsame mise warsan warsan haa marka runtii magacaan waxaan u hambaleyna taliyaha qaybta lixdanaad jenaraal maxamed sheekh inuu u bixiya lii sheegay waan u hambaleyna runtii wasbaxumaa u aqaananay barsimaadkii laakiin xerooyinka ugu caansan macnaha ay ahayd oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya kawaadirta dagaalkii sabasaban ciidankii ka soo baxay maxaa ku dhaha meeshan way kuwii qabtay webiga harar ee hawaas habeen dambe waan hayna iyo dirar dhabi iyo jigjigo ciidankii qabtay kulli waxay ka baxeen inta xeradan maxaa ku dhaha warsan oo wasmaxuma la dhihi jiray iyo beledogle ciidankii ilaa iyo kabhirga ciidankii danab la dhihi jiray maxaan ku dhahdaa komandooska oo hadda saraakiisha ay nala joogaan runtii jamaal cabdinaasir iyo iyo cabdijamaal cabdijabbaar runtii raggii komandooska maxaan ku dhahdaa oo ay dhaleen oy sii dhaleen maxaa kudhaha ilmahooda nala joogo waa ujeedaan wiilasheena quruxda badan oo komandooska ah marka waxaan rabnaa ciidanka koonfur galbeed runtii gaar ahaan maxaan ku dhaha degmada wallaweyn meeshaan kawaadir in laga soo saaraa la rabaa waxaan ka dhigaynaa insha allah guriyaan ka dhisay waxaan ballan qaadnay maamulka degmada iyo maamulka gobolka oo isku duubanba in halkaan hangarna inaan ka dhisno musqulo ka dhisno oo ciidankaas maxaan ku dhaha ciidankii oo meelay seexdaan meelay ku nabadgalaan meel maxaan ku dhahdaa oo annaga inaan ballan qaadnay wax alla wixii maxaan ku dhaha loo baahan yahay maadaama ammaankay nagala shaqayn doonaan insha allah degmada wallaweyn waxaan rabnaa hiil iyo hoo inaan la garab taaganna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa u hambalyaynaynaa aadaan ugu faraxsannahay howlahaad u haysaan gobolka shabeelle hoose howlahaad soomaaliya o dhan qaranka u haysaan
barnaamijkii dhegaystayaal weli la dareertan xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka galmudug iyo weliba iyo geeka lancodeeyay ilaali xukuumadda xubnahaas oo aqalka sare baarlamaanka soomaaliya dhammaan xubnaha la dooraday majaar qof qof la tartamay dhammaantii oo tanaasulan lito qof iyo meelaha kabati sida kumada xubnaha la dooraday xubnaha gacantaagaha kabahang oo shale yuusuf geel ugaas cabdi axmed dhuxulow iyo senatar zamzam daahir maxamuud iyo dhammaantay oo reedlahan doorada madalow kurewisdiidi kale oo cusub oo qaar kumid ahayn xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalka guddiga xaqiijinta qoondada hanraabtay ah magacaabi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo hadhow ay doorashadii miisaaniyadiio ee haweenka ka lahayn lagu siiyay deegaanadaas waxaan maanta halkan isugu imaanay annagoo nahay guddiga xaqiiji raadinta qoondada haweenka ee doorashooyinka labada aqal ee maanta waxaan leenahay waxaan u hambalyaynaynaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor sida quruxda badan ee hannaanka doorashooyinka uu aga soo baxay haweenka soomaaliyeedna qoondadoodii uu bannaanka isaga dhigay runtii aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynayaa mudane madaxweyne ballantii aad nala gashay runtii waad noo oofisay haddaan nahay haweenka soomaaliyeed waxaan jecelnahay sida aad u garab istaagtay ee aad haweenka soomaaliyeed aad qoondadoodii bannaanka ugu dhigtay inay ku da'daan madaxweynayaasha kale oo dambeeyo sida ee madaxweynaha hirshabeelle ee cali guudlaawe waxaan leeyahay madaxweynaha ee jubbaland axmed islaan axmed madoobe asagana kuraasta dhankiisa naga jirto waxaan rabnaa sida ugu quruxda badan asagana inuu sida ugu dhaqsaha badan uu noo soo dedejiyo uuna aga soo baxo sidii haweenka soomaaliyeed ay waajibkooda uu u fulin lahaa waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed ee ku guulaystay maxaan dhahaa doorashooyinka inay ayagana noqdaan gabdho u shaqeeyo danta dalka iyo dadkooda marka waxaan leeyahay hambalyo mudane madaxweyne aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayna maanta oo taariikhdu ay tahay labaiyo tobanka bisha sideedaad labada kun iyo labaatan iyo kowda shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay doorashadii aqalka sare oo maanta ka dhacday caasimadda dhuusmareeb ee maamul goboleedka galmudug waxaan si gooniya ugu hambalyaynaynaa madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor sida habsamida iyo wanaagga badan uu ku buuxiyey qootadii dumarka boqolkiiba labaataniyo shanta uu keenay ayaan ugu bogaadinaynaa guddida xaqiijinta qoondada haweenka waxay iskugu imaadeen shir jaraa'id oo ku saabsan in mahadcelin loo mahad celinayo madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqoor oo kaydintii kuraasta haweenka soomaaliyeed ee aqalka sare doorashadeedii uu soo dhejiyey liiska isagoo liiska ku xusay in ay gabadh walba gabadh la tartamayso shuruuddaas oo ka mid ahayd shuruucdii ay saxeexeen madasha maamul goboleedada ay ku dhammaayeen iyo dowladda federaalka soomaaliya guud ahaan shirkeenna maanta taasuu ku saabsan yahay waxaanu u hambalyaynaynaa sidoo kale labada gabdhood ee galmudug ka soo galay baarlamaanka aqalka sare iyo sidoo kale guud ahaan hablaha ka soo galay aqalada sare ee sida puntland ayaanu hambali u diraynaa guud ahaan haddaanu nahay guddida xaqiijinta qoondada haweenka soomaaliyeed
dood wadaagii qaban qaabadi madallo culmis family oo muqdisho lagu qabaday weliba lanku hadlay isticmaalka maandooriyaha oo muddooyinka inta dambeeya dhalinyarada soomaaliyeed si xooglan isticmaala si maandooriyahaas
meelaha lagu galo haddaba midaan aada loo hadalhayo oo walaatan isturaayo farmashiistayaashoo kale ama dadka dukaamankan iskale oo caafimaadka waxyaabaha daawooyinka lagu galo ditoore dhakhaatiirtu naftigooda ha isku laabtaan aan leeyahay oo ugu yaraan dadka ay wax ka gadaayaan ha ku xujeeyaano warqadii dhakhtarka haddaysan wadanin inaan laga gadin halku waxay la tahay in la olaaliyo iska warqabka qoyska iyo iskuulka jaamacadda iyo hooyada iyo aabaha macalinka telefono loo reero la yidhaahdo canugeyga hadduu kusoo gaaray beriisi soo waca aabaha uu waco macalinku yidhaahdo wiilkayga kusoo gaaray inuusan jaalis gelin ardayga uu aada uga warqabo waxaan ka wadaa marka xogta meelaha lagu iibiyey sida loo isticmaalo wax qarsoon ma ahane ayaa maqan waxaan jeclahay inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo culmis family oo runtii soo qabataabi programkan ay dhibaatay leeyihiin waxyaabaha la isticmaalo kale kasoo qaad drag useriska oo gaar ahaan cirbadaha dadka isticmaalo cirbadaha needliska ee dhalinta isticmaalko isticmaasho inta badan maadaama ay waxa lagu gadaayo horta ay adag tahay ama eh, qiimo ahaan ay culus tahay waxay u badan yihiin inay wadaagaan ama needle sharing ay sameeyaan sharingkaas maxaa ka dhalanaya marka xanuuno badan oo laysku gudbiyaa jiro oo qofka haddii cirbada lagu mudo uu isku mudo uu xanuunka qabo qofka kaleo cirbada isticmaalo uu gudbin karo xanuuno badan oo faafo maxaa kamid a xanuunadaas xanuunada cagaarshowga loo yaqaan hepatitiska noocyadiisa kala duwan xanuunka khatarta ee aan naqaano h i v idska ah waxyaabaha ugu badan oo lagu gudbiyo waxaa kamid a ay- ee, riski waxaa kamid a dadka isticmaala daraag ama iv daraag use riska kamid a oo khatar ay tahay needle sharingka waa aragna marka la isticmaalayo marka xanuunada all infectious diseaseka ku dhaco qofku inuu u gudbo khatar uu ku yahay waxyaabaha la ogaaday oo uu daraag uu leeyahay ama maandooriyuhu bulshadu ku leeyahay waxaa ka mid ahaa ee, faafitaanka ee, waxaa loo yaqaano ee, faldambiyeedyada qofku markuu isticmaalo maandooriye markuu isticmaalo ee, waxaa tegaya dheelitirkii maskaxeed ee jirkiisa doctoorkusu u sheegay psychologiga ama marka laga hadlay cilmi nafsiga ee maskaxda ayaa biniaadmiga kontorosha nervous systemka sensation ama electro pulses ay sameeyaan kuwaasaa markaa qofku waxay u sheegaan ee, dheelitirkiisa markaa qofku markuu isticmaalo maandooriya dheelitirkii maskaxeed ayaa imanaya waa aragteen qofku ee, wuxuu noqonayaa qof xanaaqsan qof wuxuu noqonayaa cabsidii baa ka ba'aysa qof hadduu tooreeyanay xitaa ma dareemayo hadduu wax dhacayo ma dareemayo ee, waad arkeen waad aragteen dadku say u dhacdhacaan markay maxaa yeelay waxaa waxaa meesha ka baxaya maskaxda kontorosha murqaha murqihii marka ee, waxay sameynayaan ee, maxaa leedaha ee, maxaa la yihahdaa tallaabooyin aan loogu talagelin oo aan saxayn ayay sameynayaan wuxuu noqon karaa geedo wax la beero wax la sameeyo intaba waa noqon karaa faldembiguna waxaa weeye fal khatar ku ah qofka jirkiisa maskaxdiisa ama saameyn khatareed ku leh bulshada haddii ay sugnaato in maandooriyuhu uu khatar ku yahay qofka isticmaalayo khatar ku yahay bulshada micnaheedu waxaa weeye waa faldembiyeed ay tahay in lala dagaalamo Ee, su-aal ayay isweydiiyaan culimmada ka hadasho dembiyada waxaa la dhahaa maxaa sabab u ah in qofku uu noqdo dembiile tusaale ahaan laba qof oo isla dhalatay mid waa nin fiican oo wadaad ah mid kalena waa dilaa bulshadana waa ku aragteen su-aasha maxay tahay in ninkaana uu nin fiican noqdo ninkaana uu ku lug yeesho faldembiyeed qofku caadiyan kuma dhasho violence naturally ma aha waxbaa keeno waxyaabaha marka ka dhigi karo qofka inuu faldembiyeed ku kaco waa waxyaalo external ah oo fara badan
waa hagaagka dhegaystayaal weliba guud ahaan taha gabagabeena barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysada raadiyo baydhabo barnaamijka muddada sawda kajar waliba insanahyaay nuur ah, xa- nuur aadan xaaji iyo barnaamijkan maxamed cali siin la dareerisa intan u kulmaana barnaamijkan kan lamida amaana lah qofkii barnaamijkaana dhegaysado ay ta reedan dhaafi waliba reedanka dhegaysado koratana bogo internetka nu kalena raadiyo baydhabo dodneed isiina ka mahadsantiin dhegaysadowka barnaamijkaana